بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين shabakatu manhaj online waxay idiin soo gudbinaysaa khudbad ciwaankeedu yahay
waxaynu khudbaddii hore kaga soo hadalnay taxriimu tashabuhi bilkufaar wa wujuubu lbaraa'ati minhum xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey in gaalada laysu ekaysiiyo iyo inay waajib tahay dadka muslimiintii gaalada inay beri ka noqdaan waxaynu maantana biidni illaahi jalla sha'nuh sii dhammaystiraynaa mowduucii waxaana soo jeedin doona ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allah ee dhegeysi wacan
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال وحين خطبتي هرك قصو هذا اللي تحريم التشبه بالكفار ووجوب البراءة منهم xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey in gaalada laysu ekaysiiyo iyo inay waajib tahay dadka muslimiintii gaalada inay beri ka noqdaan waxaynu maantana biidni illaahi jalla sha'nuh sii dhammaystiraynaa mowduucii qeybtiisii labaad oo ah inaynu gaalada beri ka noqonno col iyo cadowna aynu ka dhiganno inaynaan sokeeye iyo dad la jecel yahay ka dhigan waxaynu jumcadii hore soo tilmaannay in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu inooga warramayo gaalo isaguna cid walba uu uga xogogaalsan yahay waayo waa khaaliqoodii isagaa abuuray alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ilaahay waxa uu leeyahay jala sha'nuh yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawaddah waqad kafaruu bima jaa'akum min alxaq yukhrijuuna alrasuula waiyaakum an tu'minuu biاllahi rabbikum haadihi alaaya waxay ku soo degtay sida mufasiriintu ay ku ijmaaceen saxaabigii la odhan jiray xaatib ibni abi baltaca markii mushrikiintii reer maka uu xidhiidh la sameeyey warqad uu ugu qoray warkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu dadka mu'miniinta ah kaga mamnuucay aayaddan inay gaalo sokeeyo ka dhigtaan oo warkooda iyo arrinka muslimiinta ay gaadhsiiyaan iska daa in la soo dhowaysto iska daa in la taliyayaa laga dhigto kula talinaya laakiin waxa weeyaan cod daahii go-ay in laga dhigto oo la yska dheereeyo ilaahay waxau ihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow waxay culimmadu yidhaahdeen waxa bismil iimaan loogu yeedhay dadka waayo gaalada in beri laga noqdaa waa min muqtadayaati aliimaani wa lawaasimih waa waxyaabaha iimaanka saxiixii uu keensanaya ee ka dhalanaya in dadka iimaanka ehelka waana la soo dhowaysto dadka iimaanka bannaanka uga baxayna layska durkiyo layska fogeeyo ilaahay markaa waxau ihi jalla sha'nuh kuwaa iimaanka laga helay ee mu'miniinta ahow laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo cadowgiinna sokeeye aada soo dhowaysataan ha ka dhiganina tulquuna ilayhim bilmawadda kuwaasoo kalgacalkiinna iyo mawaddadiinna aada gaadhsiinaysaan ood jeclaanaysaan arrimihiinnana aada ku sirqarsanaysaan ilaahay marka uu nahyigaa sariixa ugu diiday inay sokeeye ka dhigtaan waxa uu raaciyey waxyaabaha inagu xambaaraya inaynu col ka dhiganno oo alla waxa uu yidhi waqad kafaruu bimaa jaa'akum min alxaq waayo waxay ka gaaloobeen xaqii idin yimid iyagoo xaqii ka gaaloobay sideed u soo dhowaysataan weliba gaalnimada waxa u dheer yukhrijuuna arasuula wa iyaakum rasuulka iyo idinkaba haddaad saxaabadii tihiin way idin saarayaan oo maka oo rasuulku arlada ilaahay ugu jeclaa uguna khayr badan ayaa isagoo arkaya hadhcad laga saaray maxaana looga saaray maaha dembi ay galabsadeen ama dulmi ay sameeyeen an tu'minuu billaahi rabbikum inaad allaah oo rabbigiinna a rumayseen darteed ayaa laydinka saaray waxay taasi qofka muuminka ah ku kicinaysaa ama ku xambaaraysaa gaalka waxaa sameeye sokeeye inaanu ka dhigan waana caadada kufaarta xilli kastoo la joogo oo kuwii hore hadday sidaa nebi moxamed iyo asxaabtiisii u galeen kuwa maanta joogaana hadhkuu jiidi maayaana sidaa iyo si ka daran ayay kuu gelayaan waxaa imaamu shinqiiti fii adwaa'i ilbayaan aayaddaa markuu fasiraaye uu yidhi taqdiimu cadaawati illaah waxa ilaahay cadaawadda ay u hayaan loo soo horreysiiyey waayo rabbi waxau ihi laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum cadowgayga aniga oo alla ah iyo cadowgiinna idinkoo mu'miniinta ah sokeeyaha ka dhiganina waxaa markaa shinqiidi uu ku sababeeyey cadaawadda ilaahay soo horumarinta loo soo horreysiiyey waxa uu yidhi lianna cadaawata alcabdi lilaahi hiya alaslu walidaalika qudimat waayo addoonku waa gaalka ah cadaawadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hayaa iyadaa asal ah oo horreysay sidaasaa loo soo hormariyey wliana allaha huwa alaslu fi lcadaawati bayna almu'miniina waalkaafiriin ilaahayna subxaanah isaga ayaaba sabab u ah cadaawadda u dhaxaysa gaalada iyo mu'miniinta arrinta noocaasana waxa daliil u ah ayaa uu yihi imaamu shinqiiti lianna alkaafiriina idaa aamanuu biاllah saaruu ikhwaana lilmu'miniin waintafat alcadaawatu baynahum waayo gaaladu hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyaan waxay noqonayaan kuwa mu'miniintii la walaala cadaawaddii u dhaxaysayna halkaasay ku dhammaanaysaa oo waxay noqonayaan dad walaala ah oo aan col iyo cadow isku ahayn waxa uu yidhi arrintaa waxaa sii caddaynaya hadalka ilaahay uu yidhi jalla sha'nuh falaa tattakhiduu minhum awliyaaa xataa yuhaajiruu fii sabiili illaah ha ka yeelanina gaalada sokeeye ilaa ilaahay dartii ay u hijroodaan oo alle iyo rasuulkiisaba ay rumeeyaan waxa cadaawadda gaalada iyo baraa'ada laga qaadanayo waxa qaayo iyo gebagabo ama dhammaad looga dhigay ilaa intay ka rumaynayaan waxaa kaloo sii caddaynaysa ayaa sheekhu uu yidhi hadalka allaah uu yidhi iyadoo laga xikaayoonaya hadalkii nebi ibraahim iyo intii rumaysay ay yidhaahdeen wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadaa xataa tu'minuu billaahi waxdah waxay gaaladii ku yidhaahdeen waxa dhexdeenna ka daahiray oo ka muuqday cadaawad iyo nacayb haddaynu nahay mu'miniintii iyo gaaladii cadaawaddaas iyo nacaybkaas nihaayadeedu iyo gebagabadeedu halkay ku dhammaanaysaa xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay keligii aad ka rumaynaysaan sidaasay cadaawaddeennu daa'im u ahaanaysaa waxaa markaa sheekhu aayaadkaas oo dhan uu deliishaday in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay ka sababta u ah rumayntiisa iyo iimaankiisu yacni waxa weeyaan ay ilaahay rumayn waayeen inay sabab u tahay cadaawaddiiyo colaadda dhex taalla gaalada iyo muslimiinta walaalayaal maadaama taasi ay xaqiiqada tahay waxa uu yidhi famaa kaana sababan fa xukmuhu taqdiim wixii shay sabab iyo asaas u noqdana waxa uu mudan yahay isaga in lasoo hormariyo waxaa taa markaa sheekhu uu ku caddeeyey sababta cadaawadda ilaahay loo soo hormariyey laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum oo cadaawadda mu'miniintu waxay tabac u tahay oy raacsan tahay uun ta ay gaaladu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hayaan oo markay gaaladu cadow ilaahay noqdeen ayay cadowgii mu'miniintana noqdeen walaalayaal haadihi alaaya waxa ilaahay si cad inoogu qeexay in nimanka gaalo la yidhaahdaa ciddii doontaa waxay doontaha ku tilmaantee inay yihiin cadow ilaahay awalan intaa dabadeedna cadowga mu'miniinta ay yihiin qofka caqliga iyo garaadka lihina dee cadowgiisa sokeeye uu soo dhowaysta kama dhigto waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim aayaadkaa suuratu lmumtaxina yacnii aayaadka bilowga suuradda aayaadka ku xigaa waxay ahaayeen qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiim waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadaa xataa tu'minuu billaahi waxdah allah waxau ihi jalla sha'nuh isagoo inoo tilmaamaya halkaynu kaga dayanana nebi ibraahim iyo intii rumaysay ee aynu tusaalaha kaga dhiganayno qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah waxaa idinku sugnaatay nebi ibraahim iyo intii rumaysay tusaale iyo kudayasho wanaagsan goormay idinku sugnaatay halkayse kaga sugan tahay id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illaah waxaa tusaale wanaagsan idinku sugan yahay wakhtigii ay ku yidhaahdeen qoomkoodii mushrikiinta ahaa idinka iyo ilaahay sokadii waxaad caabudaysaan beri baanu ka nahay oo bannaankaasaanu iska taagnay kafarnaa bikum waanu idinka gaalownay oo diintiinna iyo dhaqankiinna waanu diidno waanu dafirnay wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abadaa waxaana dhexdeenna ka muuqdoo ka daahiray colaad iyo nacaybsho weligii abadi oo joogto ah oo aan la jarayn xataa tuuminuu billaahi waxdah ilaa ilaahay keligii aad ka rumaynaysaan idan haadihi alaayaat waxayna dareensiinayaan cadaawadda gaalada aynu u qaadayno iyo baraa'ada aynu beri ka noqonayno inaanay weligeed dhammaanayn ilaa ay ilaahay ka rumaynayaan oo ruuxa mu'min noqda ayuunbaa walaalkeen noqonaya laakiin gaalku waa cadow ilaahay waana cadowgaaga waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim laa tajidu qowma yuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan wa ayadahum biruuxin minhu allah waxau ihi jala sha'nuh laa tajidu qowma yuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir heli maysid nebi moxamedow ama ruux kastoo in lala khitaabaa ay suurto gashow suurtagal maaha inaad aragtood hesho qowman yuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir dad ilaahaya maalinta qiyaamaha rumaysan oo rumaynaya oo haddana iimaankoodaas raacinaya yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah yacnii iyagoo iimaan laga helay haddana jeclaanaya kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa dhinac maray ee beeniyey yacnii labadaasi laa yajtamicaani fii qalbi cabdin abada labadaasi addoon mu'min ah qalbigiisa kuma kulmaan inuu ilaahaya maalinta qiyaamaha rumeeyo gaaladana uu jeclaado labadaasi qalbi addoon kuma kulmaan waxay culimmadu yidhaahdeen haadihi alaaya waa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan macnaha waxay ku timid lafdi ikhbaar ah oo laga warramayo la leeyahay sidaasi dhici mayso waana bimacna alinshaa oo macnuhu waxa uu yahay sidaasi yaanay dhicin oo yaan la helin waa nahyi waxaanay culimmada luqadu yidhaahdeen jumladu inay lafdigaa khabarka ku timaado iyadoo nahyi looga jeedo ayaa ka adag inay nahyi sariixa ku timaado ilaahay markaa waxa uu leeyahay arrinta noocaasihi yaanay dhicin oo yaan la arkin oo dadka iimaanka leh ayaa ilaahay arrintaa u diidaya waxa uu rabbi yidhi markaa jalla sha'nuh laa tajidu qowman yu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir heli maysi dad allah iyo maalinta dambe rumaysan oo yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah haddana jeclaanaya allah iyo rasuulkiisa kuwa dhinac maray ee khilaafay jeclaanaya dad noocaasa heli maysid macnaha arrintaasi waa arrin aan dhacayn haddii la arkana qofka iimaanka u sheeganaya ayaan sax ahayn laakiin iimaankiisu hadduu saxan yahay ma suurtowdo qalbiga gaal ilaah iyo rasuulkiisaba nacay inuu isagu jeclaado walaalayaal waxa weliba la sii raaciyo ka xeel dheer walow kaanuu aabbaa'ahum aabbayaashoodba ha ahaadaan gaaladaasi aw abnaa'ahum ama inamadoodiiba ha noqdaan aw ikhwaanahum walaaladoodba ha noqdaan aw cashiiratahum qaraabadoodii iyo xigtadoodiiba ha noqdaan waxaa ilaahay aayaddan ku qeexo oo ku caddeeyey in xidhiidhka iimaanku uu ka xeel dheer yahay xidhiidhka xigtada oo markay labadaasi kuu sinmaan aabbaha iyo iimaankii iimaankaa dooranaysaa marka ay kuu sinmaan inakaaga iyo iimaanka iimaanka ayaa dooranaysaa saxaabadii rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim maadaama ay ahaayeen dad quluubtooda iimaanku qooyey arrimaha noocaasa waxa ay ka dhigeen tusaalayaal la yaab badan oo cajo badan oo aqrabu nnaasi ilayhim kuwii dad ugu xigee ugu dhowaa ayay ilaahay dartii uga dhaqaaqeen waa markii iimaanku qalbigooda dhab ahaan u degay iimaanka ayaa kala xoog batay xigtadoodii iyo qaraabadoodii walaalayaal waxaa aayadda aynu ka fahmaynaa in dadka mu'miniinta ihi ay xigtadooda iyo qaraabadooda haddii iimaanka laga waayo cadow iyo col daahii go-ayan ay noqonayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu mu'miniintaba ku sifeeyey ay ku adadkaanayaan oy ku qallafsanaanayaan waxaa allahu yidhi jalla shaanuh محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نبي محمد waa rasuulkii ilaahay ummadda u soo diray kuwii rumeeyey raacee la socdayna waa kuwo gaalada ku ad adag mu'miniintana u dabacsan oo u naxariis badan idan sifatu lmu'min waa walaalkiisa mu'minka inuu u dabacsanaado gaalka cadowga u ahna waxa weeyaan uu ku adkaado waxaa kaloo ilaahay tilmaamay in sifadaasi ay sifada mu'miniinta tahay wakhti kasta iyo goor kastoo la joogo yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih fasawfa yaati allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilat cala almu'miniina acizat cala alkaafiriin allah waxau idhi subxaanah kuwa mu'miniinta ahow axadka idinka idinka mid ee diintiisa dib uga laabta ilaahay waxa uu keeni doonaa oo uu ku bedelan ku bedeli doonaa kuwa ilaahay uu jecel yahay iyana jecel oo mu'miniinta u naxariisto oo u dabacsan gaaladana ku ad adag oo ku qallafsan bal ilaahay waxabuu ina amray inaynu gaalada ku adkaano allah waxau idhi walyajiduu fiikum khildah dhexdiinna ha laga helo qallafsanaan iyo adayg aad gaalada iyo cadowga ilaahay u haysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed wuxuu amray inuu gaalada ku adkaado yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim waxaa la yidhi nebi allow la jihaad gaalada iyo munaafiqiinta kuna adkow oo ha u naxariisanin haadihi alaayaat waxay tusinayaan mowqifka uu mu'minku ka qaadanayo gaalada iyo cidda cadowga u ah ee waxa weeyaan u fogeynayaa inay gaalada yihiin dadka ahlul iimaankiina ay inay yihiin walaaladiisa uu soo dhoweynayo ee uu u dhibirsanaanayo waastaqfir اllaha lii walakum alxamdu lilaahi waxdah wاsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala in fara badan kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamay mu'miniintu waxay isku yihiin iyo gaaladu iyagu waxay isku yihiin dhexdooda waa si aynu ugu cibro qaadanno oo aynu ugu waantowno mu'miniinta iyo waxay isku yihiin alla isagoo tilmaamaya waxau ihi jalla sha'nuh waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruufi wayanhowna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaah wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim ilaahay waxau ihi subxaanah waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka mu'miniinta ah ee iimaanka dhabta ah laga helay rag iyo dumarba barhkoodba barhka kale sokeeye ayay u yihiin kuwa isjecel oo isu hiilinaya oo isu dabacsan oo isu naxariisanaya maxay walaala ku yihiin maxay sokeeye isugu yihiin maxay gacan iyo garabba isku siinayaanoo isku kaashanayaan yaamuruuna bilmacruufi wayanhowna can ilmunkar wanaagay isfarayaan mu'miniinta iyo mu'minaadku xumaantana waa iska reebayaan wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa salaadda ayay oogayaan sakadana waa bixinayaan wayutiicuuna allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa ayay addeecayaan oo amarkooda qaadanayaan ulaa'ika sayarxamuhum allah kuwa tilmaamahaa laga helay waa kuwa ilaahay u naxariisanaya subxaanah ina allaha casiizun xakiim markuu ilaahay noo tilmaamay waxay muuminiintu isku yihiin iyo waxa ay ku tacaawunayaan ee ay isku kaalmaysanayaan ayaa waxa uu barbar dhigay munaafiqiinta iyo gaalada ka soo hor jeedaana waxay isku yihiin iyo iyaguna waxay isku kaashanayaan ay garab iyo gaashaan bay isku siinayaan oo ilaahay waxau ihi subxaanah almunaafiquuna wاlmunaafiqaatu bacduhum min bacdi ya'muruuna biاlmunkari wayanhawna can اlmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum ina almunaafiqiina hum اlfaasiquun ilaahay waxau ihi subxaanah wahuwa asdaqu اlqaa'iliin almunaafiquuna wاlmunaafiqaatu bacduhum min bacd kuwa munaafiqiinta ah ee ahlu nifaaqi wاlkufri barhkoodba barhka kale ayuu ka ahaaday waxaa la tilmaamay inay isku jinsi yihiin oo isku nooc yihiin oo aanay kala duwanayn sidii jidh keliya oo kale bacduhum min bacdin barhkoodba barhka kale ayuu ka ahaaday waa sida jidhkaa keliya ee isku jira ishaysta ee aan meel laba ku kala soocmayn maadaama iyagu ay is yihiin oo ay yihiin wax isku mid ah oo aan kala duwanayn maxay tahay waxay isku kaashanayaan gaaladu yaamuruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf waxay isfarayaan xumaha wanaaggana waa isku diidayaan wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum ina almunaafiqiina hum lfaasiquun ilaahay waxa uu tilmaamay inay xumaha isfarayaan inay wanaagga isku diidayaan inay gacmahooda inay waxbixiyaan ka qabanayaan oo bakhaylnimo ay is-amrayaan inay faasiqiin ilaahay daacadiisa ka baxay ay yihiin inay ilaahay iyo amarkiisa iyo diintiisiiba isaga tegeen oy iloobeen iyagana ilaahay cadaabka iyo cuquubada uu kaga tegay walaalayaal mar kale ilaahay waxa uu tilmaamay jalla sha'nuh gaaladu waxay isku yihiin iyo sida ay u habboon tahay taasoo kale inay mu'miniintuna la yimaadaan oo dhexdooda ay iskaalmaystaan waaladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacd ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi اlardi wafasaadun kabiir ilaahay waxau uhi jalla shaanuh kuwa gaaloobay iyagaa barhkoodba barhka kala sokeeya u ah iyagaa is ah oo isjecel oo isxidhiidhinaya ilaahay markuu tilmaamay wilaayada iyo xidhiidhka gaalada dhexdooda ka dhaxeeya ayaa rabbi waxa uu yidhi isagoo mu'miniintii la hadlaya ilaa tafcaluuh taa haddaydaan ku tallaabsanoydaan sidaa yeelin oo macnaha idinkuuna mu'miniintii haddaad tihiin dhexdiinna haddaydaan isjeclaan oo idaan sokeeye isu noqon takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddaad idinku isjeclaan weydaan gaaladana aada nici weydaan waxaa arlada ka dhacaya fitno iyo fasaad fara badan oo waxaa laga yaabaa dadku islaamkii iyo gaalnimadiiba inay kala saari waayaan oo waxaa laga yaabaa mu'miniintii iyo gaaladii in la maseeyo oo isku mid laga dhigo walaalayaal nabiguna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi kama fi lmusnadi wاsunani min xadiidi bni cumar man tashabaha biqowmin fahwa minhum ninka qole isku ekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay haddii caqiidadooda iyo diintooda uu shabaho oo tooda u qaato dee waa ka midoo waa gaalnimo haddii caqiidada iyo diinta aanu ka waafiqin laakiin hadyiga iyo camalka daahirka ah waxyaabaha ay sameeyaan wax ka mida uu ka shabaho dee waa min kabaa'ir dunuub waa dembi weyn oo cuquubo uu ku mudanaayo walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam كما في صحيح الجامع من حديث ابن عمر من تشبه بغيرنا فليس منا waxaa nebigu yihi ninka cid kale khayrka iyo ka isku ekaysiiya waxaa khayrka looga jeedaa gaalada iyo kuwa aan mu'miniinta ahayn markaa nebigu waxau yihi kuwaa ka isku ekaysiiye isku shabbaha hadday madharkooda iyo muuqaalkooda guud tahay hadday baatinka hoose ee caqiidada iyo camalkooda gaalnimada tahay yacnii wax dhinac walba way caam yeelaysaa oo waa soo hoosgelayaa waxa uu nebigu yidhi kuwaa ruuxa isku ekaysiiyaa falaysa minaa annaka naga mid ma aha macnaha waddadayadii iyo siiradii saxda ahayd kuma sugna ee waa ka baydhay wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayhi wasalam walaalayaal aayaadkaas iyo axaadiida aynu soo qaadannay ayaa inoogu filan inaynu kuwaan toonaynu wax ku qaadanno iyagaa inoogu filan inaynu kala fahamno yaa cadow inoo ah yaa se sokeeye inoo ah majaalaadka iyo meelaha laga shabbahana khudabka dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa biidni illaahi jala sha'nuh rabbanaa aatinaa fi اddunyaa xasanah wa fi اlaakhirati xasanah waqinaa cadaab annaar allahuma ansur ilislaama wاlmuslimiin waadila ashirka wاlmushrikiin وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين waxaynu walaalayaal u ducaynaynaa nin walaaladeen ka mid ah xaafadda oo xanuun waxa weeyaan uu hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay ha caafiya addoonka mariidka ah cudurka allaha ka dulqaado caafimaad allaha ugu bedelo muslimiinta wixii bukaba allaha caafiyo wixii dhintayna allah u naxariisto innakana ilaahay inooga daba naxariisto waxaa insha allahu tacaala markaynu jumcada tukanno waxaynu tukan doonaa janaaso salaatu lghaa'ib sida sunnadu ay tahay dadka muslimiintii xaqa ay isku leeyihiin waxaa ka mid ah janaasada in ruuxa muslimkaa lagu tukado laakiin ruuxu haddii uu xaadir yahay oo lagu tukado dee markaa lagu tukaday ayaa ku filan oo la soo celin maayo laakiin ruuxu haddii meel fogu ku dhinto ama gaalo dhexdoodu ku dhinto oo waxa weeyaan aan la soo xaqiijin in lagu tukaday dadka muslimiintu inay ku tukadaan dee xaqii waa ku leeyahay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam boqorkii najaashi la odhan jiray ee muslimay ee iimaankiisa qarsanayey markii uu dhintay dhul gaalaana uu ku dhex dhintay aan lagu tukan nebiga markii loo sheegay rasuulku waxau yihi kaca oo walaalkiin ku tukada markaa nebigu isagoo madiine jooga ayaa salaatulghaa'ibkii uu ku tukaday najaashi waxaa markaa culimmada muxaqiqiintii halkaa ay ka qaataan ruuxa muslimka ah ee aan lagu tukan oo macnaha meeshii uu ku dhintay xaqii uu ku lahaa dadka muslimiinta aan helin inay dadka muslimiintaa u furan tahay inay salaatulghaa'ib ku tukadaan markaa nin walaalkeena oo dhallinyartii xaafadda ka mid ahaa oo lamadegaanada iyo meelfo ku dhintay waalidkiisiina uu ii sheegay inaan lagu tukan ayaa markaynu tukanno aynu janaasada ku tukan doonnaa haddii ilaahay idmo salaatu lghaa'ib w sala allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcala alih wsaxbi wslm alxamdu lilah